waxaana ku mid ah ardayda walkubaradaas macadka saxan medical college ee magaalada boosaaso way ballanka gobodae tababaraha baratikale oo ka saabsan ga-aanka gobodobka aasaasigae kaasoo kaalin kuga adag kor xirfada iyo walyaawayo baradayaan ardayda si uun ka adeegan bulshadiyo ardayda ku faa'iidaysatay tababarkaiyo wayba ku hadlena waryaabo lakabaraaye tababarka baratikalka oo langobode asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxamed ismaaciil yuusuf waxaan ka mid ah ardayda sahan medical college saaka waa halka isugunay inaan qaadano baractikaal baractikaalkaasoo ah c b r dictator iyo soondada sida qofka marka naqas ku dhow loo caawin lahaa iyo sida marka qofka kaadida ku dhegto loo caawin lahaa annaga iyo ardayda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi axmed cawil waxaan dhigtaa sahan kuliyadda sahan medical college maanta waxaanu qaadanay baractical baracticalkaas oo ahaa si aad u caawin lahayd qofka naqaska ku dhego magaranasaaye qofka magaranasaaye kaadidu qabato qofka magaranasaaye sida aad magaranaysaa kateetarka ugu xidhayd ama soondooyinka aad ugu xidhi lahayd baan maanta qaadanay wacalaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah magacaygu waa sumaya idil maxamed waxaan ka mid ah ardada dhigata macadka sahan university maanta waxaan qaadanay tababaraha tababarka sanadlaha ah waxaan ku qaadanay saddex mawduuc oo kale ah c b r oo loo sameeyo qofka neefta ku dhigtay ama qofka sanbabadu hawadii oo gaari weyday sidoo kaleeto waxaan qaadanay ng tube oo ah soondadii kaasoo lagu xidho ilmaha qaba nafaqadarada iyo qofka ilmaha yaree cabay dawo ka badan tankiisa sidoo kaleeto waxaan qaadanay kataytarkii oo lagu xidho dadka qofka markuu qaliinka loo samaynayo iyo qofka ay kaadida ku dhegtay
bismillahi raxmaan raxiim magacay waahibe axmed ciid waxaana ardayd ka mida ardayda sahan kuley dhigtaa waxaan dhigtaa kuliyadda neersinka maanta waxaa qaadanay baratical kaasoo ahaa sida qofka neefta looga saaro oo kale ama markii kaadida ku dhigta oo kale raxmatullahi wabarakaatu marka hore magacaygan ku bilaa waxaa la yihahdaa faabo maxamed cabdulahi ismaaciil waxaan ahay ardada wax kala barataa sahan college maanta waxaan qaadanay qaybta nayriska maanta waxaan qaadanay qaybo badan oo ka mid ah baratikaalka sida qofka neefta ku dhigto sida teetarada sida soondooyinka oo kaleeto sidoo kale waxaanu qaadanay naqaska oo kaleeto iyo waxyaalo badan oo aan halka maanta kusoo bandhigaynay sababta aqoontayada maanta inaan soo bandhigno ono muhiim marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan macalimiintayda maamulayaasha iyo ardadooda meesha igala qayb gashay dhanka kale doctor cawaash oo kumid ah macalimiinta biyaayeen tababarka iyo faahfaahin gubi ujeedka la kuleeyay tababarka iyo muhiimada u sa-anglaya ardayda sidoo kale maanta waxaan haynay waxaa la yidhaahdo bractical oo ay lahaayeen qoladan maaragtay qualified auxiliary nerska ama basic nersinka ah oo maaragta baraticalkaas oo ku saabsanaa wax la yidhaahdo qaabka loo xirahayo soondada kiteetarka ilaa wada beerkabelin waxa la yidhaahdo ib kanolaha iyo qaabka maarata sujarka loo samaynaya inkastoo maarata aysan taas maarata laakiin aysan ku jirin maaratay laakiin waa waa wax noogu jira bay ahayd alxamdulilah ku guulaysanay baraticalkaasi wax badan baana maaratay muddada ay soo socotay ilaa iyo bishii sagaalaad ilaa abtanow hawshii socotay inta baraatikal tartiiba hadba maaratay baa socotay haddana waa soo gabagaboobay laakiin annaga waxa weye waa noo socon hayaa mar walbana waxaan ku talagalnaa inaan soo saarna arday cusub oo aan ku soo biirina bahda caafimaadka ah ardadaasoo runtii looga baahan yahay gobollada iyo degmooyinka puntland iyo guud ahaan guud ahaan soomaaliya waayo annaga halku dhegaya wuxuu yahay guri kasta oo reer puntland inaan maarata hal qof oo caafimaad uu ka soo baxo si uu maarata baahidaas ay maarata ay maaratay ay u noqoto mid kaafida baahida ay u qabaan bulshada xagga caafimaadka ama bahda caafimaadka ama nersiska marka arday walbaaba waa arday qualified ah oo maanta awood wal inuu ka shaqeeyo goobaha maarata sida cisbitaalada sida emsiyajada sida heltibosyada sida klinigyada ama farmashiyaasha ama goob kastao caafimaad oo maaragtay bax caafimaad ku leh ama adeeg caafimaad laga bixiyo runtii arday experienceda oo khibrad badan u leh oo wakhti badan la geliyey iyo aqoon iyo qalab intaba la geliyey weeye taasna waxa weeye waxaan u hambalyaynayaa maamulka sahan medical college